bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystara qodobada wararka dalsan caawa idiinaysana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta shir guddoomiyey shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo ka qabsamay xarunta madaxtooyada qaranka ka fatahaadaha waabiga shabeelle oo sheegay in xaalad daran oo bani'aadamnimo ay ka jirto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xooga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo dagaal xoogan uu ku dhex maray soodinta ay wadasoodinta gobolka galgaduud uu la wadaago gobolka shabeellaha dhexe martii kheyraadka biyaha galmudug oo maanta dhuusamareeb ku qabatay tababar ku saabsan isku dhafka maarinta biyaha jaamacadda soomaaliga oo muqdisho ku qabatay shirka shir cilmiyeedka labaad ee engineering and computer munaasabaday ku qabanjibinayeen arday dhammaysatay taleex professional college laguna daahfuraya qaybtiisa labaad college-ka oo loo qabtay muqdisho sheekh cabdirashiid cali suufi iyo sheekh abuukar xasan maalin oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha masjidka sheekh ibraahim ee magaalada goday dalalka dibadda waxaa ugu waaweyn madaxweyne erdogan oo ku horreeya tirinta cododka doorashada ka dhaceysa dalka turkiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axdaa taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen reer dalton oo faahfaahsan aynu ku bilownay shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka ayaa maanta ka qabsoomay xarunta madaxtooyada qaranka iyadoona shirka uu shir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud shirka ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-isul wasaaraha xukuumadda xamse cabdibarre ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax axmed jaamac guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo xubnaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo markii ugu horeysay qabsoomay ayaa waxaa looga hadlay arrimaha mudnaanta u leh siyaasadda horumarinta dalka iyo dardargelinta barnaamijka dib u soo celinta kaabayaasha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaa shir guddoominayay ayaa si qoso dheer u faahfaahiyey sida ay dowladdiisa ugu go-an tahay soo nooleynta dhaqaalaha dalka iyo dhammaystirka hanaanka danacafinta sidoo kale waxaa laga hadlay inta uu socday shirka in waa warbixin looga dhageystay la taliyaasha dhaqaalaha qaranka oo ah laanta farsamo ee golaha golaha dhaqaalaha qaranka ayaa isku raacay in dalku uu yeesho hiigsiga fog islamarkaana lagu meermariyey lagu meermariyey tallaabooyin kasoo baxay wejigii labaad ee geedi socodka diyaarinta hiigsigaas shirka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay shirka u aqriyay warbaahinta mid ka mid ah mas-uuliyiinta madaxtooyada
sida uu madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud uu sheegay waxaa markii ugu horreysay kulmay heerka siyaasadda jaangooyinta siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka runtii waxaana looga hadlay wax ka duwan waxyaabihii ay horey aan u sameyn jirnay oo ah in dalkan uu yeesho hiigsi ay u aayaan jiilka hadda yaryar iyo jiilka dhalan doona waxay ahayd madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano centennial vision ama hiigsiga qarni jirkeenna ee abakuiyoanka waa tallaabo aan rabno inaan maanta bilowno fulinteeda iyo diyaarinteenna diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo sanadka abakuiyoanka markaasoo ah xilli ay xorriyadeenna kasoo wareegtay boqol sannadood runtii lixdan iyo saddex sano ayaa laga joogaa maalintaan xorriyadda qaadanay markaan u fiirino lixdankii meeshaan joognay iyo dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimeyno runtii waxaan nahay dal laga tegay soddon iyo toddobada sano ee dhiman ma rabno inay sidaas noqoto waxaan rabnaa jiilka soomaaliyeed ee hadda yaryar iyo kuwa dhalan doona in aan u sameyno wax loo aayo madaxweynahana arrintaas hoggaan hogaankiisay ku timid aragtidiisay ku timid annaguna waxaan nahay farsamayaqaanadii arrintaas fulin lahaa maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha oona gudoomiye ku-xigeenka ka yahay ra-iisul wasaaraha oo ay xubno ka yihiin ee guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay iyo weliba la talayaashii ee waxaana la go-aamiyey in wadankan uu yeesho hiigsiga ee laba kun iyo lixdanka maanta wuxuu ahaa gunaanidkii wejigii koowaad waxaa dhici doona ee, shaqada wejiga labaad iyo wejiga saddexaad waxaana rajaynaynaa ee, in bulshada soomaaliyeed aan la tashanno aan kala tashanno nooca u ekaanayo hiigsiga waxaana rabnaa ee, hiigsigan inuu ka shaqeeyo sidii soomaaliya marka ay jirto boqol sano oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo shan shan sano loo qaban doono inuu noqdo dal dadkiisa ay u midaysan yihiin nabad iyo horumar ee, een aan na gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale gobolkan uu hormuud u yahay waana bartilmaameedkaan hiigsanayno labada kun iyo lixdanka hadduu ilaahay na gaarsiiyo
codkaas waxa uu ahaa agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka oo ka warbixinaya kulankii maanta madaxweynaha uu shir guddoomiyey ee ka qabsoomay xarunta madaxtooyada markanna haddii aynu eegno guddiga gurmadka fatahaadaha webiga shabeelle ayaa sheegay in xaaladda daran oo baniaadanimo ay ka jirto magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada baladweyne ayaa maanta waxaa ka qabsoomay shir ay yeesheen xubno ka tirsan hay-adda marinta musiibooyinka qaranka iyo sidoo kale guddiga gurmadka fatahaadaha webiga shabeelle ee uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe shirka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay xaaladaha ka jira magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana guddiga ay sheegeen oo ay hay-adaha samafarka ay ka dalbadeen in xaalad baniaadanimo ay ka jirto magaalada baladweyne islamarkaana loo baahan yahay in gurmad deg dega lala soo gaaro dadkii fatahaadda ay saameynta xoogan ku yeelatay guddiga gurmadka fatahaadaha ayaa tilmaamay in xaaladda ay tahay midda aada u daran waxayna sheegeen in loo baahan yahay in gurmad qaran loo fidiyo dadka ay guryahooda biyaha ay ceegaagaan iyo sidoo kale waxay sheegeen dadkii kale ku barakacay fatahaadii webiga kulanka ayaa intii uu socday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ayaanta hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka oo warbaahinta u sheegay in xaaladda ka jirto baladweyne ay tahay mid loo baahan yahay in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka waxyeelada ama saameynta balaaran ku yeeshay webiga
maanta magaalada beledweyne ee, xarunta un-ka waxaan ku qabannay waxaa riidahayga taagan guddigii kumatigii oo madaxweynuhu uu xil saaray hawshaan oo falaadka iyo biyobaxadii beledweyne ka dhacday waxaan halkaa isugu yeernay hay-adihii internationalka iyo dhammaan si oo arrintaasi eh, wax looga qabto Een, dabcan eh, arrintaasi oo, een, waxaan ku faraxsanahay in ay ay la joogeen kumatigii eh, wasiiradii ka socday oo aan dhammaantayna halkan u joogno in eh, laga qayb qaato oo aan mataqaanaa koordinad garayno wax alla iyo wixii effort ah oo ay bixinayaan hay-adaha eh, internationalka ah waxaana isla afgarannay runtii in eh, laga jawaabo oo jawaab fiican laga bixiyo dabcan dadka een, beledweyne ay- ay saamaysay fatahaadda oo ku barakacay ilaa iyo laba boqol iyo afartan iyo shan kun ilaa iyo konton ayay u dhexeeyaan laba boqol iyo konton kun Qa- guud ahaanna hirshabeelle ilaa iyo shan boqol iyo kun ilaa iyo afar boqol iyo konton kun ayaa eh, webiga reedihiisa ku ku barakacday marka waxaan aad iyo aad ugu eh, ugu mahad celinayaa maamulka hirshabeelle iyo dhammaan guddiga oo runtii aan eh, mar kasta hay een, hawshan u taagan annaguna waxaan halkan u joognaa inaan idin caawinno oon garabkiina istaagno howl allaalay hawshii la qabanaya idinla qabanno dabcan eh, dadka inta badan waa laga soo saaray go'doonkii laakiin eh, biyo dhaamintii iyo eh, dadka in loo helo guryihii iyo shaltaliskii iyo cunnadii intaba waa insha allahu tacaala ka shaqayn doonaa wasiirada qorsheynta caafimaadka maamulka hirshabelle kana mid ah guddiga gurmadka fatahaada ayaa sheegay in beledweyne ay ka jirta xaalad adag loona baahan yahay gurmad ballaaran آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، maanta waxaan joognaa آه، xarunta un center ee beledweyne آه، waxaan maaragtaa ku faraxsannahay maanta inay nala joogaan آه، hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo run ahaantii garab
wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ku qabatay tababar ku saabsan isku dhafka mareynta biyaha mawlid macalin xasan ayaa warkan kasoo diray dhuusamareeb
maaraynta biyaha ee soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb tababarkan oo socon doona muddo shan maalmood ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug xildhibaan calab oo ka tirsan baarlamaanka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa tababarka ka hadlay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ibraahim cabdulqaadir maxamed doona ee la yidhaahdo isku dhafka maareynta kheyraadka biyaha runtii waxaan rajaynaynaa in uu noqdo tababar wax badan oo faa'iido iyo aqoon isugu jira aad kala laabataan si aad idinkuna uga qayb noqotaan wacyiga guud ee ka jira xa- reeraha ama xaafadaha ama qof walba communitiga ama deegaanka uu ka yimid runtii marka laga hadlaayo maareynta biyaha waxay ka bilaabataa qoysaska waxay ka bilaabataa qof kasta gurigiisa waxay gaartaa heer degmo waxay gaartaa heer bulsho waxay gaartaa heer qaran taas marka waxay sababtay in mashaariicda waarta ee looga hadlayo biyaha aan lagu koobin in ceel la qodo iyo in xurfad la qodo iyo in maaragtay haan la taago ee loo baahan yahay wacyigelin guud ee dhanka bulshada ah in la baro sida loo maareyn lahaa biyaha qaabka loo dhaqaalaysto biyaha qaababka kala duwan ee haddii biyihii la waayo oo naftu la xiriirto oo deegaanku la xiriiro oo daaqu la xiriiro oo bulshada qaybaheeda kala duwan dhismaheedu la xiriiro ay meesha ka baxayaan taas marka waxay sababtay in dowladda federaalka dhexe wasaaraddeeda biyaha iyadoo kaashanaysa wasaaradaha maamul goboleedyada ee dowladda xubnaha ka ah inay samayso tababaradan la xiriira maareynta biyaha workshobyada la sameeyo kabaasibilin la sameeyo haddii aan leed marka tababarkan maareynta biyaha waxaa laga soo qabtay dhowr maamul goboleed oo annaga naga horreysay waxaa laga soo qabtay puntland waxaa laga soo sameeyey sidoo kale jubbaland waxaa laga soo sameeyey koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaa noqon doonaa haddaan galmudug nahay stateka u dambeeyey ee fursad u hela inuu tababarkan ka faa'iidaysto dadkiisu ka faa'iidaystaan wasaaradduna ka faa'iidaysato Een, dadkan hadda maanta tababar ka soo qayb galay qolba meelay ka timid qolba waxay ka socdaan waxbarashada tiim waxay ka socdaan wasaaradaha aan line ministrieska nahay ama aan bahwadaagta nahay sida een, maareynta masiibooyinka sida daaqa iyo dhirta beeraha iyo waraabka shaqadii shaqaalaha haweenka sidoo kale qorsheynta arrimaha gudaha iyo dhammaan dowladaha xubnaha kale maaragtay een, wasaaradaha xubnaha kale dowladda galmudug runtii qolo walba waxaan ugu wacnay in ay xambaaraan cilmiga iyo maaragtay aqoonta iyo maaragtay een, waxyaabaha la halmaala ee looga hadli doono seshankan ama kalfadhigan tababarka ah limaan canab oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ayana tababarka ka hadashay ayaa sheegtay in tababarkani uu muhiim yahay islamarkaasina looga baahan yahay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan
waxaan idinkula dardaarmayaa haddaad tihiin dadkii reer galmudug horta mashruucan iyo intii ka soo shaqaysay waan u mahadcelinayaa iyo wiilashan soo tababaray oo wasiirada agaasimaha wasaaradda iyo intan wasaaradood ee la ah bahwadaagta annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan webi ma lihin laakiin waxaan waxaan u baahannahay ceelal badan waa in ay tagaan daabadaha tuulooyinka degmooyinka iyo gobollada aan annaga leenahay in ceelasha si siman oo dadka baahida dheeraadka qaba ay u gaaraan sidii loo gaarsiin lahaa tan kale isku dhafka khayraadka biyaha iyo daaqa waxaa loo baahan yahay in aan dadka aan la nahay ee ehelada oo degan meeshaas tababarka laydin siiyey macnihiisu ma aha inaad gurigaaga qa- shahaadada qaadatid oo gurigaaga joogtid waxaa la rabaa qof walba meesha uu ka soo jeedo qof walba cirka kama soo dhicin meeluu ka soo jeedaa oo salka ku hayaay inuu dib ugula noqdo sidii loo gaarsiin lahaa wasaaraddan waxaan kula dardaarmayaa mashruuca si fiican oo cadaalad ku jirta inta in loo qaybiyo dadkana la gaarsiiyo ilaa daabad la gaarsiiyo maxaa yeelay dadku dadna ceelal badan ay haystaan dadna hal ceel ma haystaan ugu dambeyn waxaa tababarka daafuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug axmed maxamed faarax wuxuuna ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan casharada la siinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay ad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan ku saabsan biyaha iyo khayraadka Een, wax maanta keliya bilaabanaya ma ahane waa wax soo jireenahayo maamul goboleed kasta ka soo dhacay Een, waxaa noo daadihin doono ama noo een, noo wadi doono shaqada een, guddi ka imaaday federaalka biyuhu waa nolosha markii een, biyaha laga hadlahayo kow iyo laba iyo saddexba ayagaa galo xagga nolosha Een, inti uu sheegay weeye agaasimaha biyuhu hal silinga haddii laga qaado meel bay ka go'ayaan waxaan rabnaa marka inaad kuwii ka faa'iidaysto aad noqotaan annagu ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaa biyaha iyo tamarta
jaamacadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay shir cilmiyeedka labaad ee engineering and technology nasaxiix cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa waxaa maanta gudaha magaalada muqdisho lagu qabtay shir cilmiyeedkan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ciwaankiisu ahaa conference of engineering and computing iyadoo shir cilmiyeedkan lagu soo bandhigay aqoontii ugu dambeysay ee dhanka tiknolojiyadda iyo injineeriyadda waxaana shirkan soo agaasimay kuliyadda cilmiga cabiraada iyo tiknolojiyadda ee jaamacadda soomaaliya iyadoo shirkan uu maalgeliyey premier banki madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxda midooda jaamacadaha madaxda iyo maamulka jaamacadda soomaaliya ayaana sidoo kale shirkan si wadajira uga qayb galay ugu horeyntii waxaa marti sharaf ka soo dhaweeyey islamarkaana shirka dahfuray guddoomiyaha jaamacadda soomaaliya doctor axmed qadar cabdi jaamac cilmi baaris marka imaato waxaan aaminsanahay soomaaliya dal uga baahi badan ma jiro sababtoo ah soomaaliya soddonkii sano ugu dambeeyey dadka wax ka qorayay waxay u badnaayeen dad ajaanib oo weligood soomaaliya aan imaan warbixinada ugu badan riboodyada ugu badan ee soomaaliya laga qoro waxaa qara qof aanan soomaali ahayn inta badanna soomaaliya aanan soo istaagin meeshaasna waxaa ka dhashay in xagga sumcadda soomaaliya qeybaheeda kala duwan ha noqoto caafimaad waxbarasho arrimaha bulshada nidaamka dowligaah midka aanan dowliga ahayn in mar kasta ay ku imaadaan caqabado sababtoo ah qofka cilmibaarista sameynaya hadduusan waxa uusan hun ka sheegin una danqanaynin soomaaliya waxaa ka dhalan kara qofka wuxuu rabo inuu qoro maadaama cilmibaaristu qofka wax qoraya uu saameyn ku leeyahay judgmentigiisa opinionkiisa iyo qaabka uu fakirayo injineer mustaf yaasiin sheekh oo ah maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo cabdishakuur afrax oo ah madaxa ganacsiga brima banki ahna bankiga maalgeliyey shirkan ayaa sidoo kale halkaasi si wadajira uga hadlay si markasta loo gaaro baahida ay leeyihiin macaamiisha iyo dadka bulshada ah ee ku sugan dalka taasna waxay asaas u tahay sidii loo heli lahaa kaabayaal la isku halayn karo iyo iyo isgaarsiin ammaan ah iyo teknolojiyad sidoo kaleeto ka qayb qaadan karta horumarka dhaqandhaqaale ee bulshada cilmibaarista lagu sameynayo kulamadan oo kaleeto waxay asaas u yihiin in lagu aqoodo ama shirkadaha ganacsiga dheh ama dheh dadka siyaasiyiinta ah ama mas-uuliyiinta xafiisyada dowladdu inay ka helaan fikrado iyo hal abuuryo ay ku ay ku saleeyaan siyaasadaha iyo go-aanada ay gaarayaan
oo yoolku wuxuu yahay in qofka soomaaliga ah ee muxuu ahay adeeg maaliyadeed u baahan inuu helo adeeg maaliyadeed oo dhammaystiran ilaa uu ka qayb qaato qorsheynta miisaaniyadda qof kasta oo soomaali ah maamulka xisaabaadka bangiga waa waxa safafka dhaadheer ee bangiyadu u samaysmaan waana mid ka mid ah sababaha ciriiriga waddooyinka waa howl wakhti badan ka qaata macaamiisha waxa aan u diyaarinay inuu xal u noqdo caqabadaha macaamiisha ka haysta helitaanka adeegyada bangiga cabdiraxmaan macalin axmed ablaal oo ka mid a golaha sare ee jaamacadda soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha sare ee jaamacadda soomaaliya injineer xuseen salaad maxamed ayaa sidoo kale goobtaasi si wadajira uga hadlay waana isku isbitaalka haddii markaasi jaamacadihii kala soo horjeedaan dowladdii iyo jaamacadihii aysan maaragtay xiriir lahayn xaggee horumarka ku gaaraynaa waa arrin aada u adag anigu waxaan aada iyo aad aada iyo aada u danaynayaa waxaana rajaynayaa jaamacaddan maaragtay uniso iyo jaamacadaha kale inay sameyn guddoomiyahan waa nala joogaa waa nala fadhiyaa oo jaamacadaha doctor bidey waa nala fadhiyaa waxaan rajaynaynaa inaan gacan saar yeelano oo maaragtay researchka maaragtay jaamacad ka socdo oo jaamacad kale ka socda la mideeyo markaas awoodda les maaragtay laysu keeno waa mid midda kale oo aan aada u danaynayo oo maaragtay aada iyo aada muhiim ah waxa weeye in maaragtay community-ga oo muxuu ahaa asaga warshada ama dowladda qeybaheeda kala duwan iyo jaamacadaha waa in ay iska kaashadaan cilmi baarista si nolosha maaragtay muwaadinka soomaaliyeed aada loogu fududeeyo iyo teknolojiyadan dheeray si nolosha laisku waafajin lahaa runtii aad baan u bogaadinayaa wax badan baan anu ka bartay dabcan maanta meeshan waxa socda n waxaan islaa waxbaad kay faafahantaa laakiin waxaa ogeydan weli ahay teknolojiyada inaan xeraystaan u baahanahay runtii waa soo dhaweynayaa in la xoojiyo shirarkana loo badiyo n dabcan debatena laga sameeyo oo maxaan ku rahdaa n critical analysis lagu sameeyo n in badan oo ka mid a n maxaan ku rahdaa xogaha la- lasoo- laiswadarsanayo intaasaan kusoo koobaya wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ayaa ugu dambeyntii goobtaasi ka hadlay waxay u baahan tahay in wax badan la baaro waxay u baahan tahay in dhammaan dhinacyada iyo atraafta jirana wax laga baaro oo wax laga diyaariyo oo research laga sameeyo oo sida maanta engineerinka iyo maaragtay eh, qaybta computerka iyo teknolojiyada awoodda loo saaray dhammaan nolosha qaybaheeda kala duwanna in loo saaro ayay u baahan tahay insha allahu tacaala nasteexa cabdulqaadir xasan raadiya iyo tv-ga dalsan muqdisho
kala socotaan warraad iyo dalsan magaalada muqdisho markana wararka dibadda waxaa dalka turkiga ka socotaa tirinta natiijada hordhaca ee doorashadii halkaas maanta ka dhacday natiijada hordhaca ee doorashada turkiga ayaa waxaa tabinaysa wakaalada wararka ee reuters oo si toos ah u tabinaysa waxaana haatan ay muujinayaan in tirinta codadka haatan uu ku horeeya madaxweyne rajab dayib erdogan oo aada ugu horeeya tirinta balse waxay ku salaysan tahay qeyb yar oo ka mid ah codbixinta iyadoona al- haatan ay warbaahinta ay timinayso in madaxweyne erdogan uu ku horeeyo ilaa iyo dhowr codood oo uu kaga sareeyo musharaxiinta la tartamaysa dhinaca kale mucaaradka ayaa waxa ay iyaguna sheegayaan in natiijada hordhaca ee soo baxaysa ay tahay mid ah, hal dhinac ah islamarkaana ay natiijadu ay tahay mid hordhac ah sawirku ilaa hadda waxa uu muujinayaa guul ayuu yiri mafis octor oo ah afyeenka xisbiga jamhuuriga balse waxa uu dadka turkiga uga digay in aysan ahmiyad siinin natiijada hordhaca ah ee ay shaacisay wakaalada wararka ee dalkaas anadua agency isagoo ku eedeynaya in ay fulisay howl aan la isku halin karin dalka turkiga ayaa waxaa maanta dadkooda ay u dareereen codbixinta doorashada iyadoona haatan tirinta codadka doorashada la sheegay inuu ka horeeyo madaxweynaha dalkaas rajab dayib urdugan oo leh sagaal dhibic hal boqolkiiba iyadoo taas oo lagu saleynayo waxayna warbaahinta dalka turkiga iyaguna tabinayaan in urdugan uu ka horeeyo konton iyo sagaal dhibic afartan iyo todoba boqolkiiba uu ku hogaaminayo halka musharaxa mucaaradka ee kamaal asina uu haysto soddon waa soddon iyo afar dhibic toddoba- toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba iyadoona natiijada guud laga warsugayo guud ahaan warkii habeen dhegeysta aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsaneh magaalada muqdisho anaginta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel